magaalada hargeysa ayaa laga daafuray goob dalxiis oo loogu talagalay bulshada ku nool magaaladaasi si ay ugu dalxiis tagaan maalmaha ciidda goobtan oo lagu magacaabo durdur ayaa ka kooban qeybo kala duwan oo loogu talagalay caruurta ragga iyo qeybo kale oo dabaal ah sharmaarka maxamed faarax oo ka mid a maamulka durdur ayaa ka waramaya qeybaha ay ka kooban tahay xaruntan meeradan waxay qaabilsan tahay qaybta dabaasha iyo kafeteria oo kaleleh saddex qaybood kale leh qaybtii dumarka iyo qaybtii caruurta iyo qaybtii raga waaweyn oo si heer caalamiin lagula qalabeeyey waxaan u diyaarinay maxaa tolay qalab fara badan oo ay ka mid tahay dabaashii qaybtii cuntooyinkii fududaa maxaa tolay oo weliba ay ka shaqaynayaan shaqaale aad u carbisan oo u tababaran ay uga shaqaynayaan ilaalintoodii iyo adeegitaankoodiiba cabdikariin axmed mooge duqa magaalada hargeysa ayaa u mahadceliyey cid waliba oo ka qayb qaadatay dhismaha xaruntan isagoo sheegin baahi weyn loo qabay durdur swimming pool oo laga furay masallaha waa runtii meherad loo baahnaa waxaan isleeyahay tani waxay wax ka tari doontaa xitaa caruurteennii marka ay isdhahdaan berbero oo kale kusoo dabaasha dhibaatada kala kulmaya badweynta in halkani u sii sahlayso inuu qofku uu helay isagoo hargeysa joogo meel ku dabaasho dabaasha ku barto oo runtii isagoo markaa dee dabaashii bartay markaa uu baddana maalmaha qaarkood markaa u dalxiis tago waa meherad loo baahnaa aniga oo dee golaha deegaanka iyo dowladda soo matalaya anigii xildhibaan mawlid waa baarigaynaa waa u ducaynaynaa mulkiilahana waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay u barakeeyo oo maalkii ka galaya loogu soo celiyo dadkana de waxaa la doonayaa meherad waa qofku qofa ganacsada wuu dadaalaa waxbuu furaa maalkiisuu geliyaa laakiin dee dadka ayay ku xidhan tahay inay soo baxaan carruurtooda keenaan iyagu yimaadaan ku dabaashaan adeegana isticmaalaan markaasay meheradda dee sii jiraysaa waaraysaa horumaraysaa marka waxaan rajaynaa insha allah in dadka reer hargeysa oo dhanna ay yimaadaan gaar ahaan dadka eryadan weliba kusii nooli inay soo baxaan oo ay carruurtooda keenaan oo ay iyagu yimaadaan oo ay ku dabaashaan